bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii toddobaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kalena waa dersigii labaad ee ku saabsan taariikh nololeedkii saxaabiga la yidhaahdo cabdulaahi bni xudaafata sahmi safxadda toddobiyo labaatanaad amaa kisra kisrihii muxuu sameeyey kisri markii warqadii loo geeyey cabdullaahina la waayey faqad kataba wuxuu qoro warqadu qoray ilaa baadaan nin magaciisa baadaan la yidhaahdo oo naa-ibihi isaga badho saabkiisa ah ama naa-ibkiisa cala alyamani yaman oo markaa ay xukumtay iiraan ama faris iska dhe magacan lama aqoonin yaa wuxuu u qoray an ibcath u dir ilaa haada arajuli ninkaas alladii ninkaasoo dahara kasoo baxay bilxijaazi xijaaz ninka kasoo baxay ee nabi baan ahay dhahaya waxaad u dirtaa rajulayni laba nin u dir jaladayni oo xoog badan oo min cindika agtaada ahaaday wa murhumaa labadaa nin waxaad amartaa an yatiyaanii bihi inay ii keenaan ninka isaga sidii bilayska hadda inta loo diro ruux lasoo xidhayo oo kale bilaysku awood ma le laakiin wuxuu isku hadlaynayaa suldaanka kore ee dowladda yaa laga wada cabsan marka wuxuu yihi labadaa nin u diroo ninkii ha ii keeneen fa bacata baadaana wuxuu diray rajulayni laba nin oo min khiirati rijaalihi raggiisa kuwii xulkooda ahaa ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay buu u diray wa xamalahumaa wuxuuna u dhiibay risaalatan fariin qoraal ah oo lahu isagu uu leeyahay taasoo yamuruhu uu ku amrayo yamuru uu ku amrayo hu nabiga sal baadaan baa amraya yamuru baadaan baa wuxuu amrayaa hu nabiga fiiha qoraalkaas bi an yansarifa inuu aado macahumaa labadaa nin inuu soo raaco bian yansarifa inuu soo raaco macahumaa labada nin ilaa liqaa'i kisra kisra la kulankiisa kisra rabe eh labadaa nin ee bilayska ee dowladda ka socda soo raac kisra yaa lagu geenayaa duuna ibtaa-in adiga oon haba yaraatee ina raagin wa alaba taas waxa weeyaan waa waa fariinta koobaad fariinta kale uu afka ka siiyana waxa weyaan ninkan iyo wuxuu yahayna iisoo ogaada wa alaba ila rajulayni labadinna wuxuu ka dalbaday an yaqifaa bal inay soo ogaadaan ay soo kortaagaan waxaa is kortaagtay waa waxaad xaqiiqadooda soo ogaatay moogtahay an yaqifaa inay is soo kortaagaan oy soo ogaadaan oy u kuurgalaan calaa khabari nabiyi nabigan calayhi salaatu wasalaam nabigan warkiisa soo ogaada wa an yastaqsiyaa inay si fiican u raad raacaan amrahu arrintiisa bal wuxuuna dadka ugu yeedhi iyo diintan cusubi waxay tahay si fiican iigu soo ogaadu yidhi iyo wa an yatiyaahu inay u keenaan bimaa wixii yaqifaani ay soo ogaadaan ama yaqifaani caleyhi ay soo kortaagaan oy soo ogaadaan oo min macluumaatin xog ah xog fiican iga keena yidhi oo ku saabsan nabiga iyo diinta iyo arrimaha dhan xog fiican ii keena tan isagaa sidiisa u dirsaday waxaa suurtagala inuu rababa inuu islaamo uu ka furto kaas labadanna wuu isaga diray marka midii hore waxa wuxuu iska gudbinayay fariintii boqorkiisa uu soo diray tan dambana isagaa yidhi xaqiiqada iisoo ogaada xog dhaba ii keena kharaja rajulaani labadii nin ayaa kasoo baxay yaman yuqidaani sayra iyagoo socodkoodii uusan kala go' lahayn yuqidaani asayra iyagoo socodkoodii uusan kala go' lahayn oo ay weliba ordayaan xataa balaqaa ilaa ay ka gaadhaan adaa'ifa magaalada daa'if fa wajada waxay halkaa ka heleen rijaalan rag tujaaran oo ganacsata oo min qurayshin qoraysh ka mid a fa sa'alaahum nimankii waxay weydiiyeen can muxamedin muxamed meesha laga helo calayhi salaatu wasalaam faqaaluu waxay ku yidhaheen nimankii qureysheed huwa isagu fii yarib magaalada yarib buu aaday hadda maka ma joogo oo maxaad ka rabtaan soo xidhaan la yidhi bay yidhaheen uma madad tujaaru tujaartii baa waxay aaday ilaa maka maka faraxiina iyagoo faraxsan mustabshiriina iyagoo bishaaraysanaya wa jacaluu waxay bilaabeen yuhani-uuna inay u bogaadiyaan qurayshan quraysh ay u bogaadiyaan oo wayaquuluuna ay yidhaahdaan qaruu caynan farxa indhihiinu ha qabowsadeen qaruu qabowsada caynan indhihiinu ha qabowsadeen ee farxa umbaa laga wadaa farxa oo bishaaraysta maxaa jira fa ina kisra boqolweynihii boqorweynihii ee faris yaa tasadaa ka hor yimid limuxamedin muxamed muxamed ninkiibaa ka hor yimid wa kafaakum isagaa idinkaga filaaday sharahu dhibkiisa ama rajulaani labadii nin ee uu soo diray baadaan ee layidhi soo soo xidha nabiga fa yamamaa waxay u jeediyeen wajhayhimaa wejigooda shatra almadiinati madiina magaalada madiine xaggeeda xataa idaa balaqaaha markii magaalada madiine ay soo gaadheen laqiya nabiya nabiga ayay la kulmeen calayhi salaatu wasalaam wa dafacaa ilayhi waxay u dhiibeen risaalata baadaan ninkii gobernatooraha ahaa ama wakiilka u ahaa boqorweynaha faris ee yeman joogay fariintii qoraalka ahayd uu usoo diray rasuulka ayay u dhiibeen wa qaala lahu waxayna ku yidhaahdeen afkana way uga sheegeen waxay dhaheen ina malika almuluuki boqorada oo dhan boqorkoodii shaahin shaahna waa la yidhaah oo kisra kisra ahaa yaa kataba wuxuu qoraal usoo qoray ilaa malikinaa boqorkayaga baadaan ee baadaan la yidhaahdo oo yeman boqorka ka ah laakiin hoostaga boqorweynaha ama boqorka boqorada ee fadhiya madaa-in markaa fadhiyey wuxuu ugu soo qoray fariinta waatan an yabcatha ilayka inuu kuu soo diro man dad inuu kuu soo diro dadkaasoo ya-tiihi kuu geeya bika adiga ya-tiihi ay ya-tii bika ilayhi saasna waa la dhihi karaa kaasoo ya-tiihi kuu geeya adiga ama ya-tiihi boqorka kuu geeya bika adiga qofkaasoo ya-tiihi kuula yimaado oo kuu geeya boqorkii bika adiga kuu geeyay in boqorkii laguu geeyaa la rabaa boqorkaa ku rabee waqad ataynaaka waana kuu nimid litantaliqa macanaa inaad noo raacdo ilayhi boqorka inaad noo raacdo annaga kuu geenayni fa in ajabtanaa haddii aada naga yeesho haddii aada naga yeesho kallamnaa waxaan la hadlaynaa kisra kisra annagaa kaala hadlayn bimaa yanfacuka wax wax kuu tara ayaan kagala hadlayna waxaan leeyahay ninka nin fiican waaye oo wayakufa kaa celiya adaahu dhibkiisa canka adiga kaa celiya wa in abayta haddii aad diidana fa huwa kisrahaasi man nin weeye kaasoo qad calimta aada og tahay satwatahu xooggiisa iyo awooddiisa wa badshahu iyo awoodiisa wa qudratahu awoodiisa waa isku wada mid intaasoo idili calaa ihlaakika inuu adiga ku halaago wa ihlaaki qowmika iyo qoladaada oo dhanna inuu halaagay waxaan kula socda inuu awood u leeyahayna waad ogtahay fa tabasama waxaa muusooday alrasuulu rasuulka sala allahu calayhi wasalama wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi irjicaa ku laabta ilaa rixaalikumaa alaabtiinnii iyo meeshii aad joogteen ku laabta alyowma maanta waa tiyaa qaddan berrina ii kaalay lagamaba waalinin falamaa markii qaddow ay ku soo kallaheen cala nabiyi nabiga salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyhi fi lyowmi taali maalintii xigtay maalintii hore u yimaadeen ay warqadda u dhibeen maalintii xigtay markay kusoo kallaheen qaala lahu waxay ku yidhaheen hal acdadta nafsaka naftaada ma diyaarisay diyaar ma tahay lilmudiyi macanaa si aada noo raacdo ilaa liqaa'i kisra kisra la kulankiisa ma isu diyaarisay fa qaala lahum annabiyu nabigu wuxuu ku yidhi lan talqiya lama kulmi doontaan kisra bacda alyowmi maanta kadib kisrihii lamaba kulmi doontaan maxaa jira falaqad qatalahu allaahu alla ayaa diliba ninkii waa dhintay xaytu goor buu alla dilay sallata calayhi uu ku diray ibnahu inankiisii oo shiraweyhi ahaa wiilkiisii unbaa dilay baa ninkii saasuu u sheegay rasuulku sala allahu alay waslm kisrihiiba ma jiro oo waa dhintay oo waxaa dilay inankiisii fii leylati kadaa habeenkay taas ahayd oo min shahri kadaa bishaana ay ahayd marka waa la dilay ninkiibaaba boqortooyadiisa waa laga qaatayba fa xadaqa waxay aada u eegeen fii wajhi nabiyi nabiga wejigiisa ayay isha ayay ku fiiqeen xadaqaada waa saas fa xadaqaa fii wajhi nabiyi nabiga ayay isha ku fiiqeen oy ku gubeen wabadad waxaa ka soo daahirtay oo ka muuqatay addahshatu yaab calaa wajayhimaa wejigooda wa qaala waxay dhaheen atadri maa taquul waxaad leedahay ma og tahay war sahlan maa ma og tahay boqorkiibaad saas leedahay atadri ma og tahay maa taquulu waxaad leedahay mise miyir ma qabtid anaktubu ma qornaa bidaalika warka aad sheegayso libaadaan warka miyaan baadaan u qornaa qaala rasuulku wuxuu uhi nacam u qora haa waquulaa lahu waxaad ku tidhaahdaa ina diini aniga diinteeda oo islaamkii sayabluq wuxuu gaari doonaa maa wasala ilayhi mulku kisra boqortooyada kisra intay gaadhay oo dhan diinteydii way gaari doontaa marka waana xaqiiqadu sidaas weeyaano dhulku xukumay kisra oo dhan islaamku uu gaadhay oo ah iiraan iyo bakistan iyo maxaanku idhahday afghanistan iyo dalalkan la isku yidhaahdo central asia waxaasoo idil ay iyagu xukumeen intoo dhan islaamku ugu gaadhay iyo wa inaka adigu saas ku dhaha buu yidhi wa inaka adigu in aslamta haddii aada islaamto actaytuka waxaan ku siinayaa maa taxta yadika waxaad maanta xukunto waxalla waxad xukunto o dhan waa lagu dayno ruuxna laga qaadi maayo maadaama dadka madaxdii ay madaxnimada jecel yihiin boqor uu yidhi rasuulku waan idinka qaadi ma jiro ruuxii haddaad islaamto boqortooyadaadii waad sii haysanaysa saasuu ku dhihi jiray wa mallaktuka waxaan boqor kaaga dhigi calaa qowmika qoladaadii intii aada xukumi jirtay oo dhan waad xukumi bas laakiin yacni islaam muslim baad noqotay wixii muslim laga rabay unbaad la imanaysa kharaja arajulaani labadii nin way baxeen min cindi rasuuli rasuulka agtiisa ay ka baxeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waqadimaa waxay u yimaadeen calaa baadaan baadaan bay u yimaadeen akhbaraahu waxay u sheegeen alkhabar warki ninkii inuuna soo raacay iska daayay wuxuu yidhi baa la yidhi ninkiiba waa dhintay wiilkiisibaa ka qaatay habeenkii sidaas ahaa wax fa qaala wuxuu yidhi ninkii baadaan aha lain kaana haddii uu yahay maa wixii qaalahu uu yidhi muxamedun muxamed lain kaana haddii uu dhacay saas weeye lain kaana haddii uu yahay oy u dhacday maa qaalahu muxamedun wuxuu maxamed yidhi hadday noqoto oo boqorkiin la dilay oo wiilkiisa uu ka qaatay fa huwa nabiyu nabi waaye maxaa jira si kale uu ku ogaanan karaayo ma jirto waa loo soo waxyooday telefoon ma jirin oo internet ma jirin oo waxaan oo dhan macluumaadka maanta markay hadda dhacaan saacad gudaheeda iyo ka yarba la ogaanaya waxaas ma jirin wain lam yakun hadduusan ahayn kadaalika sidaas fasanaraa waxaan arki doonaa fiihi ra'yan go-aan baan ka gaari doonaa warka uu sheegaya haddaysan waxba ka jirina go-aan baan ka gaari doonaa iska jooga falam yalbath maba sii nagnagaanin oo ma sii joogin an qadima inuu u yimid calaa baadaan baadaan inuu u yimid kitaabu shiraweyhi ninkii boqortooyada la wareegay ee boqorku dhalay ee aabbihiina dilay ee aabbihii inqilaabay qoraalkiisu inuu u yimid wax yarba kadibba wuu yimid wa fiihi qoraalka yuu yaquulu leeyahay amaa bacdu intaa kadib faqad qataltu waxaan dilay kisraa kisra anaa dilay walam aqtulhu mana dilin ilaa intiqaamin aarid aan u aarayo liqowmina dadkeenni maxaa jira nin xun buu noqday maxaa jira faqad istaxalla wuxuu iska bannaystay qatla ashraafihim dadkeena intii magaca lahayd oo dhan inuu dilo wa sabyi nisaa'ihim haweenkooda inaynu addoon ka dhigto waintihaabi amwaalihim xoolahoodana inuu boobo u dhaco marka haween iyo sharaf uu ku tuntay raggii waa laayay xoolihiina wuu dhacay saasaan u dilay ee fa idaa jaa-aka hadduu ku yimaado kitaabii qoraalkaygan haadaa oo kan ah fakhud iiga qaadliya aniga addaacata beeca iyo inay ii- ii hoggaansamaan miman cindaka waxalla wixii agtaada jooga oo dhan famaa anqara'a famaa an maba dhicin anqara'a inuu aqriyo baadaan kitaaba shiiraweyhi qoraalkii shiiraweyhi inuu aqriyo xataa taraxahu ilaa iskaga tuuray jaaniban dhinac buu iskaga tuuray buug qoraalkii oo dhanba dhinac buu iskaga tuuray wa aclana wuxuu caddeeyey dukhuulahu gelitaankiisa fil islaami islaamka uu soo galay wa aslama waxaa islaamay man kaana macahu intii la jirtay oo min alfurusi furus ah oo fi- fii bilaadi alyamani dhulka yaman intii ku noolayd ee furus ahayd oo dhanna waa islaameen go-aankaasuu iska gaadhay kii warkiisa uu ka baxayba intaas waxa weeyaan boqorkii reer faris qisadii uu la yeeshay cabdullaahi bni xudaafata sahmi haddana waxaan u imanaynaa boqorkii kale ee weynaa ee adduunka markaa ka jiray ee ee furus ee waxaan u jeedaa rome ruom ama reer rooma ama byzantiyiintii qisadiisi haadihi tantadu qisatu liqaa'i cabdullaahi bni xudaafa cabdullaahi bni xudaafe la kulankiisii likisra uu la kulmay melik alfurus ahaa weeye tani ee famaa maxay tahay qisatuhu sheekadiisu haddana liliqaa'ihi kulankii uu la kulmay liqaa'ihi kulankiisii qisatu famaa qisatu liqaa'ihi la kulankiisa sheekadeedu maxay tahay liqaysar uu la kulmay qaysarkii cadiimi ruumi ruum boqorkeeda ah laqad kaana wuxuu ahaa liqaa'uhu kulanka uu la kulmay cabdulaahi bni xudaafata sahmi liqaysar qaysar uu la kulmay waxay ahayd fii khilaafati cumar ibni khadaab radia allahu tacaala canhu markii muslimiinta uu xukumay uu madaxda u ahaa cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu waqtigaasay dhacday wa kaanad waxaa ahaatay lahu cabdulaahi bni xudaafata sahmi waxaa u sugnaatay macahu boqorweynihii oo kisra mee boqorweynihii qa- een, rome min rawaa'ic alqisas sheekooyin kuwa ugu bilicda iyo quruxda badan fi sanati taasicati cashara sanadkii sagaaliyo tobnaad oo lilhijrati nab- hijrada nabiga sala allahu calayhi wasalama bacatha wuxuu diray cumar ibn khadaab jeyshan ciidan ayuu diray lixarbi ruum ruum la dagaalankiisa ayuu ciidan u diray cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu amiiru lmuminiina ciidankaasoo fiihi uu ka mid ahaa cabdulaahi bnu xudaafatu sahmi uu ka mid ahaa wa kaana waxaa ahaa qaysaru ruumi nimanka ruum la yidhaahdo qaysar ninka la yidhaahdo cadiimu ruumi ruum boqor weynaheeda ahaay waxay u ahaa qad tanaahad kii ay soo gaadhay qad tanaahad kii ay soo gaadhay ilayhi isaga akhbaaru jundi lmuslimiina ciidamada muslimiinta warkooda ayaa soo gaadhay waxaa kaloo soo gaadhay yowamaa wixii yataxallawna bihi ay ku tilmaaman yihiin ama ay isku bil- bilicdooda taxalliga wa- waxa isku qurxisaa la yidhaha xula waxaan adiga ahayn eed ku- aad isku qurxisaa haweenka xulyaadka iyo kuusha iyo dahabka iyo diamonka iyo waxay qaataan yaa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa laga wadaa tilmaamo waxaad leedahay aada u wanaagsan marka tilmaamahaasi way ku qurxinayaan marka wamaa yataxallawna bihi jundiga muslimiinta ama ciidamiinta muslimiintu waxyaabaha ay ku tilmaaman yihiin ee qurxinaya oo min sidqi liimaani iimaankoodu inuu dhabka yahay run inuu yahay iimaanka ay rumaysan yihiin iyo diinta islaamka wa rusu- wa rusuuqi alcaqiidati iyo iimaankooda caqiidiya imaan waa isku mid ahe imaankoodu inuu sugan yahay kii horena inuu run yahay ka kalena inuu sugan yahay oo wax kasta oo dhaca wax kasta oo dhaca aynan ka tegaynin iimaankoodii iyo wastirkhaasi nafsi nafta inay raqiis ka dhigaan istirkhaas naftooda inay ka dhigaan wax rakhiis ah oo aan qiimo lahayn ha la dilo fii sabiili illaahi wa rasuulihi diinta islaamka si sare loogu qaado inay naftoodu raqiis tahay oo naftooda ay diyaar u tahay inay dhimato intaasaa loo sheegay mar hadday sidaas tahay fa amara wuxuu amray boqorweynihii reer rooma rijaalow raggiisa wuxuu amray idaa dafaruu hadday gacanta ku dhigaan biasiirin qof maxbuus ahoo min asra almuslimiina muslimiinta maxaabiistooda ka mid a an yubquu calayhi inay baaqi yeelaan oysan dilin bal aan arka nimankaan waxay yihiine bal iimaankooda say uga dhigan yihiin ee warka la ii sheegay inuu run yahay in kale aan ogaade haddaad wax maxbuusa ka qabataan ha diline ha la ii keeno wa an yatuu bihi inay u keenaan wa an yatuuhu maxbuuska inay wa an yatuuhu boqorka inay u keenaan bihi maxbuuskaas xayan isagoo nool wa shaa allaahu alla wuxuu qadaray an yaqaca inuu dhaco cabdulaahi bni xudaafata sahmi asiiran isaga oo maxbuusa fii aydi ruumi gacanta ciidamadii reer rooma inuu ku dhaco fa xamaluuhu waxay u geeyeen ilaa maliikihim boqorkoodii oo maxaanku idhaha qaysarha ayaa loo geeyey wa qaaluu waxay ku yidhaahdeen ina haadaakani min asxaabi muxamedin muxamed asxaabtiisa ayuu ka mid yahay assaabiqiina ilaa diinihi ee diintiisa u horreeyay dadkii u horreeyay islaamay buu ahaa faqad waqaca qad waqaca wuu dhacay asiiran isagoo maxbuusa fii aydiina gacmaheenna fa ataynaaka bihi waan kuu keennay nadara wuu eegay meliki ruumi boqorkii reer rooma ilaa cabdulaahi bni xudaafa ayuu fiiriyey tawiilan in badan uma markaa kadib baadarahu wuxuu kula degdegay qaa'ilan isagoo dhahaya inii anigu wuxuu fiirinayaa warkii loo sheegay oo nimankan inay diintu ka dhab tahay oo wax kasta istirkhaasi nafsi naftooda inay raqiis la noqoto si ay diintooda ugu dheganaadaan wuxuu ku yihi inii anigu acridu calayka waxaan kuu soo jeedinayaa amran arrin qaala cabdulaahi wuxuu yihi wamaa huwa arrintaasi maxay tahay fa qaala boqorweynihii reer rooma wuxuu yihi acridu calayka waxaan kuu soo jeedinayaa waxaan kuu soo jeedinayaa an tatanasara inaad nasraani noqoto oo diinta islaamka inta iskaga baxdo aada nasraani noqoto fa in facalta haddaad sidaa yeesho khallaytu sabiilika sabiilaka waddadaadan ka wareegi oo waan ku xoreynaya lagumana dilayo intaasoo keliyata maaha wa akramtu mathwaaka wa akramtu waxaan aada u maamuusayaa aan u karaameynayaa mathwaaka joogitaanka aad nala joogta madax baaban kaa dhigi fa qaala alasiiru wuxuu yihi fii anafatin iyo waxasmin fii anafatin santaag uu ka santaagayo waxaanuu gaalkani u sheegay iyo waxasmin iyo niyad adag hayhaata hayhaata alla taasi fogaa warka adii sheegayso ina almowta geeri yaa la axabu ilaya anigu aan ka jeclahay alfa maratin kun jeer mimaa tadcuunii ilayhi waxaad iigu yeedhayso fa qaala qaysar wuxuu yidhi innii anigu la araaka waan ku arkaa rajulan nin aad tahay shahman oo sharaf leh fa in ajabtanii hadday aad iga yeesho ilaa maa acriduhu calayka waxaan kuu soo jeedinaya haddaad iga yeesho ashragtuka waxaad waxaan kula wadaajinayaa ashragtuka waxaan kula wadaajinayaa fii amri taladayda boqortooyada nafteeda yaan qeyb kaa siinayaa wa qaasamtuka sultaani madaxnimadayda yaan kula qeybsanayaa oo qeyb baan ku siinayaa fa tabasama wuu muusooday al asiiru ninkii maxbuuska ahaa al mukabbalu ee la garbaduubay biquyuudihi xadhkihiisa lagu garbaduubay xadhkihii lagu xidhxidhayay wa qaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay low actaytanii haddaad isiiso jamiica maa tamlik waxalla waxaad milkido dhammaantii haddaad isiiso wa jamiica maa malakathu lcarabu iyo carabi waxay weligeed milkiyeen calaa an arjica inaan ka laabto can diini muxamedin diinta nebi moxamed oo islaamka ah tarfata caynin ilbiriqsi in la eg maa facaltu inaana yeelayn waqti oo xataa ilbiriqsi ah qaala wuxuu yidhi idan aqtulka waan ku dili mar hadday saas tahay qaala wuxuu yidhi anta iyo wamaa turiidu adiga iyo waxaad rabto saas wey sheekadu soo dil ma rabtid idil weeye anta adiga iyo wamaa wixii turiidu aad doonayso arrintu ha ahaato uma markaa kadib amara wuxuu amar ku bixiyey boqorweyne reer rooma bihi cabdulaahi bni xudaafata sahmi fa suliba waxaa lagu xidhay qori khashab waxa weeyaan qofka geed baa lagu xidhi labada gacmoodna dhabarkana geed baa yaa lagu ji- yaa yaa saas loogu jiifinaya labada gacmoodna waxaa looga xidhayaa laba war eh, eh, laba qori oo kale ama laba geed oo kale fasuliba salbigu waa sidaas waa la deldelay wa qaala wuxuu ku yidhi liqanaasatihi nimankii wax tooganayay ee shiishka badnaa qanaasada waa dadka shiishka badane biruumiyati afka reer rooma wuxuu ku yidhi urmuuhu toogta qariiban meel u dhow min yadayhi labadiisa gacmood fallaadhaha ku dhufta isaga ha ku dhufanina isna wuu ag taagan yahay wahuwa yacridu calayhi isagoo usoo jeedinaya mar walba attanasura inuu nasraani noqdo islaamka iskaga baxo fa abaa wuu diiday fa qaala haddana wuxuu ihi urmuuhu toogta qariiban meel u dhow min rijlayhi labadiisa lugood wahuwa isagoo yacridu calayhi usoo jeedinaya mufaaraqata diinihi diintiisa inuu ka baxo uu ka tago fa abaa wuu diiday cinda daalika markaa agteeda amarahum dadkiisii wuxuu amray boqorweynihii amara wuxuu amray boqorweynihii reer rooma hum raggiisa wuxuu amray ama nimankii oo wax tooganayay an yakufuu canhu inay dhaafaan oo xaba in- fallaadhihii lagu ridayay inay ka dhaafaan wa dalaba ilayhim wuxuu ka dalbaday oo amar ku siiyey an yunziluuhu inay ka soo dejiyaan can khashabati sulbi geedkii lagu jeeraariyey ee lagu deldelay in laga soo bixiyo uma markaa kadib dacaa wuxuu u yeedhay u yidhi hala ii keeno biqidrin dhari cadiimatin oo weyn dhari weyn baa loo keenay fa subba waxaa lagu shubay oo laga buuxiyey fiiha dherigii azaytu saliid wa ruficat cala annaari markaasaa dabkii la saaray dabka ayaa la saaray xataa khalat ilaa ay ka kartarto isdadaba marto uma markaa kadib dacaa wuxuu u yeedhay biasirayni laba maxbuus oo min asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiistooda iyo meesha lagu hay- lagu hayo ka mida ayuu yidhi ha loo yeedho fa amara amar buu wuxuu ku bixiyey biaxadihimaa mid ka mid a an yulqaa fiiha in lagu tuuro oo lagu rido dar maaragtay dherigan saliiddu ay karkarayso fa ulqiya waa lagu riday fa idaa markii lagu reedayba laxmuhu hilibkiisii yatafatatu uu kala tegaya laxmigoo dhan meel uu aaday waa lagu gubtay wa idaa cidaamuhu lafihiisii baa tabduu muuqanaya caariyatan iyada oo qaawan oo wax hilib hosaarin aysan jirin hilibkii oo dhan uu gubtay uma markaa kadib iltafata wuxuu eegay ama uu milicsaday boqorweynihii reer rooma ilaa cabdulaahi bni xudaafa ayuu fiiray wadacaahu ila nasraaniyati diinta nasraaniyada inuu galo ayuu ugu yeedhay fa kaana wuxuu ahaa ashadda mid daran iiba- iibaa-an diidma lahaa iyadii min qabla hadda ka hor intii tii hore ka daran ayuu diiday falamaa markii ya-isa uu ka quustay boqorweynihii reer rooma minhu cabdulaahi bni xudaafa markii uu ka quustay amara bihi amar wuxuu ku bixiyey an yulqaa fi lqidri in dheriga lagu rido alladii dherigaasoo ulqiya fiiha lagu riday saaxibaahu labadiisii saaxiib ee ee maaragtay muslimiinta ahaa falamaa markii duhiba bihi loo qaaday oon weli lagu ridin damicat caynaahu labadiisa indhood ayaa ilmeeyey fa qaala waxay dhaheen rijaalu qaysar boqorweynihii reer rooma raggiisa waxay dhaheen limelikin boqorkooda waxay ku dhaheen innahu qad bakaa wuu ooyay ninkii wa ninkii wuu ooyay fadanna wuxuu u maleeyay boqorkii annahu cabdulaahi bnu xudaafa qad jazaca inuu cabsaday uu argagaxay wa qaala wuxuu ku yidhi rudduuhu ilaya ii soo celiya ninkii keena falamaa markii mathula uu is hortaagay bayna yadayhi hortiisa uu istaagay carada calayhi nasraaniyata nasraaniyadii ayuu haddana u soo jeeday waa adiga cabsaday ooye hadda masiixiyada gal baa layidhi fa abaaha wuu diiday fa qaala wuxuu yihi wayxaka hooge ama go-on ahayn fama ladii abkaaka idan haddaba maxaa kaa oohiyey ii sheeg waxaad ka oohday qaala wuxuu yidhi abkaani waxaa iga ooyi waxaa iga oohiyey makuu sheegaa annii anigu qultu fii nafsii naftayda waxaan ku idhi tulqaa waxaa lagugu ridayaa al'aana hadda fii haadihi alqidr dherigan ayaa lagugu ridi fatadhabu nafsuka markaasay naftaadu iska tigi oo dhiman waqad kuntu waxaanan ahaa ashtahi mid raba oo jecel an yakuuna inuu ahaado lii aniga bicadadi maa fii jasadii jidhkayga waxa ku sugan tiradooda oo min shacrin timo ah oo anfusim nafood tan waa hal nafood mar baxaysa inta jirkayga tima ku inta jirkayga tima ku sugan tiradooda oo nafihi inay igu jirto oo fatulqa kullaha dhammaantood lagu wada rido fii hada alqidri dherigan fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa markaasuu qoostay faqaalat daaqiyatu ninkii qooqnaa ee daalimka ah wuxuu yidhi hallaka yani wuu ceeboobay dadkiisi hortiisa ninkana ceebeeyey wax kastuu ku samayn wuu ka diiday hallaka ma leedahay oo ma yeelaysaa an tuqabila ra'sii inaad madaxayga dhunkato wa ukhallii canka haddana aan ku sii daayo fa qaala cabdulaahi wuxuu yidhi aniga keligay maaha wa can jamiici asra almuslimiina maxaabiista muslimiinta oo dhan ma sii daynaysaa aydan haddana qaala wuxuu yidhi wa can jamiici asra almuslimiina muslimiinta maxaabiista oo dhan waan sii daynaya haddaad madaxayga dhunkato qaala cabdulaahi wuxuu yidhi faqultu fii nafsii nafteeda waxaan ku idhi caduwan oo min acdaa'i illaahi ah cadow acdaada colka ilaahay ka mid a oon uqabilu ra'sahu madaxiisa dhunkada oo fa yukhallii canii aniga isii daynaya wa can asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiistooda jamiican dhammaan laa dayra wax dhib ay fii daalika arrintaa uguma sugna calaya aniga wax dembi oo iga soo gaadhi male uma markaa kadib danaa wuu u dhowaaday cabdulaahi minhu boqorkiibuu u dhowaaday wa qabala ra'sahu madaxiisa ayuu dhunkaday fa amara maliki ruumi boqorweynihii reer rooma wuxuu amar ku siiyey an yajmacuu inay usoo ururiyaan ay u keenaan lahu cabdulaahi bni xudaafa asaara almuslimiina muslimiintii maxaabiistooda oo dhan wa an yadfacuuhum ilayhi inay isaga u dhiibaan fadafacuu ilaahi u dhiibaan saasaa lagu soo xereeyey markaasuu wuxuu keenay maxaabiista oo dhan buu sayidina cumar u keenay qadima cabdulaahi wuxuu soo galay calaa cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhum ayuu usoo galay wa akhbarahu khabarahu warkiina wuu u sheegay intii hadda aan soo sheegnay oo dhan buu u sheegay fa sura bihi waxaa aada ugu farxay al faaruuqu sayidina cumar baa ku farxay acdama suruuri farax kii ugu weynaa ayuu ku farxay walamaa nadara ila alasraa markuu eegay maxaabiistii o dhan la soo daayay qaala wuxuu yidhi xaqun waxaa lagu leeyahay oo waajiba calaa kulli muslimin muslim kasta an yuqabala isna inuu dhunkado ra'sa cabdulaahi bni xudaafa inuu dhunkado wa ana abda'u bidaalika anaana bilaabaya uma qaama cumar wuu kacay wa qabala ra'sahu madaxiisana wuu dhunkaday marka halkaasaa cabdulaahi bni xudaafata sahmi waxaa lagu xusuusanayaa markii lagu ridi rabay dherigii karkarayey yaa wuxuu intuu ooyeeba wuxuu yidhi waxaan rabi lahaa inta jidhkayga tima ku taallo oo nafood inaan leehay oo kolba mar la igu rido oo intaaba kulligeed fii sabiililah ay tahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam